إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka duhurkooda ugu waaweyn madaxweynaha dowladda federaalk ayaa xalay ku hoyday xerada xalana ee magaalada muqdisho kadib markii madaxtooyada lagu wargeliyey weerar ka imaan kara xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar ka soo gostay dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalk ayaa haweeney kala wareegay maqaayad ay ku lahayd magaalada muqdisho shil geystay khasaare nafeed ayaa waxa uu ka dhacay ismaamulka ka tirsan kenya magaalada saakow ayaa lagu soo gabagabeeyey olole wacyigelin diimeed ah oo ka socotay magaaladaas maleeshiyaadka ay somalilan xabashida ugu geysay inay usoo tababaraan ayaa ku soo cataabay in hantidooda laga soo furtay kadib markii si xun loo jirdilay qodobka warka dibaddana dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay waddanka jabaan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa khamiis taariikhda hijrigana ay tahay afarta bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix waafaqsanna sideedda bisha sideedaad labada kun afar iyo labaatanka warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk ayaa xalay ku hoyday xerada xalane ee magaalada muqdisho kadib markii madaxtooyada lagu wargeliyey weerar ka imaan kara xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdisamed cabdulaahi ayaa tafaasiisha warkaasi soo jeedinaya warar soo baxaya oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in habeenkii xalay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud lagala cararay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya oo uu deganaa iyadoona loola cararay xerada xalane oo hoy u ah shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxaa lagu wargeliyey war naxdin leh kaasi oo ka soo baxay sirdoonka shisheeyaha warkani wuxuu sheegayaa in xarakada shabaabul mujaahidiin laga cabsi qabo inay bartilmaameedsato madaxweynaha dowladda federaalka iyadoona la filan karo weerar culus oo ka dhaca xarunta madaxtooyada muqdisho warkaasi kadib madaxtooyada villa soomaaliya ayaa durbaba codsatay in xasan sheekh maxamuud magangelye ahaan loo geeyo xirada xalane halkaasna ay u raacaan qaar ka mida ilaaladiisa iyadoona habeenkii xalay uu ku hoydayay xerada xalane aqalka madaxtooyada ee looga arrimiya dowladda federaalka waxaa laga dareemayay cabsi xooggan iyadoona ciidamada dowladda federaalka ay joojiyeen dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka jiray xaafadaha u dhow madaxtooyada warar soo baxaya waxay sheegayaan in ciidamo hor leh la geeya baro kontaroolo ku yaala halkaas iyadoona la sameeyey kontaroolo hor leh waxaa saacadihii lasoo dhaafay guryahooda aan ku hoyan qaar ka mid ah dadkii deganaa xaafadaha u dhow madaxtooyada kuwaasi oo lagu hakiyey waddooyinkii ay marayeen kadib weerarkii xoogganaa ee dhowaan ka dhacay hotel beach view ee magaalada muqdisho waxaa jira warar iska soo dabadhacaya oo sheegaya in ciidamo hor leh oo ka tirsan guutooyinka istishahaadiyiinta ay ku jiraan magaalada muqdisho kuwaasi oo ku hubaysan agab milatari oo aan caadi ahayn oo ay ka mid yihiin gawaarida istishahaadiyiinta iyo rag naftooda horayaal ah kuwaasi oo laga cabsi qabo in ay weerar hor leh geystaan isha sirdoon ee xogtan laga soo xigtay waa xerada xalane halkaasi oo hoy u ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya waxay sheegeen in weer la mid ah kii ka dhacay xeebta liida uu ka dhici karo madaxtooyada villa soomaaliya goobo ay ka mid tahay sidaasi awgeeda waxa ay dowladda federaalka qaaday sidaasi awgeeda dowladda federaalka waxa ay qaaday tallaabooyin ay amniga ku sugayso xalka ugu habboonna wuxuu noqday in xasan gurguurta loo dhaadhiciyo xerada xalane halkaasina uu magangeliyo ugu raadsado shisheeyaha cabsida dhanka amniga ah ee ka dhex jirta dowladda federaalka waxa ay kaliftay inay laamiyada dhinacyadooda ka samaystaan dhufaysi waaweyn oo la mid ah kubii xerooyinka ciidanka taas way dadka ku dhaqan muqdisho qaarkood la yaabeen waxaana muuqaal laga soo duubay dhowaan lagu faafiye baraha bulshada in xasan sheekh maxamuud oo xalay ku hoydayay xerada xalane waxay diraysaa fariin ah in shisheeyuhu ku khasaareen taageeradii ay siinayeen dowladda federaalka haddiiba madaxweynihii ugu sareeyey oo usoo jiif doonanayo halkii ay ka maamulayeen wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka sida warkaasi uu ku eegayo cabdikhaaliq macalin cabdiweli askartan ka soo baxday safka ciidanka dowladda federaalka ayaa gaarayay ilaa iyo shan askari waxaana lagu soo bandhigay deegaanka booco ee hoos tagta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan tiradan askarta ah ayaa afar ka mid ah waxay ahaayeen maleeshiyaadka mooryaanta macawisleyda ee ku sugan gobolka hiiraan halka mid kalena uu ka tirsanaa askarta dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaano boolis militaro magacyada askarta oo qaarkood warbaahinta islaamiga ah la hadleen ayaa kala ah cabdulaahi maxamed faarax diiriye oo ka mid ahaa boolis militaro kana yimid muqdisho cabdi cali mu'min oo ka mid ahaa maleeshiyaadka macawisleyda ee ku sugan beledweyne cumar maxamuud maxamed wuxuu ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleyda ee laga aas-aasay bariga hiiraan xasan maxamed cabdulaahi ayaa isagana ahaa maleeshiyaadka macawisleyda ee ku sugan beledweyne maxamed ibraahim cusmaan ayaa ka mid ahaa macawisleyda ku sugan galbeedka magaalada beledweyne haddaba waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya waxyaabihii ay soo mareen inta ay safka dowladda federaalka ku sugnaayeen magacayga waxaa la dhahaa cabdulaahi maxamed faarax deeriye waxaan ka yimid magaalada beledweyne waxaan ka raacay ciidamada magaalada beledweyne tababarka waxaan kusoo qaatay uganda ciidamo ugandheys ayaana tababaray tababarkana siinay dhaqaalaha wax bixinaya imaaraadka a bixinaya dhaqaalaha boolis military ayaan ka tirsanaay beledweyne waxaa nagala qaadaaday shan boqol aan ahay waana la qaaday ugandana la geeyey diyaarad baana la saaray gobolka hiiraan laga qoray shanta boqol marka wadanka ugandana la geeyey diyaaradaan ugal qaaday waana lasoo tababaray tababarka saddex bilood ayaan qaadanay saddexdii bilood markaan soo dhamaysanay magaalada xamar ayaana la keenay marka waxaan uga soo baxay dar ilaahay ayaan uga soo baxay xamar ayaa inaan cindiqaadsaday in ka tago oo dar ilaahay uga tago ooba dar ilaahay uga tago caradayda aan maro anuu ku bilaa cabdi cali muumin xareed waxaan ka imid beledweyne waxaa imid walaayada booco joogtaa imid si fiicana lay soo dhowey gacmo qoran lagu soo dhowey waxaan ka soo raacay beledweyne laxana joogay tirishaanta ilaa baardheer agagaarkaasaan joognay mudadaan la jiray waa sanad iyo bar gulisku orur aan ku jiro aniga intaas ka dhacdina waa la ogyahay ciidamadii intaas bukiis wixii ka dambeynay magaalada ku oran waana iska burbureenbu waxaan dhihi lahaa wixii walaalayaasha walaalo wixii ka oo meeshaas ku jiro meeshaas waa ku qatalmeen wixii maanta ka dambeeya haddii wax iga maqlaayeen ama warkii ka saayiin ha kasoo tagaan balankaas balan waxaa oo lagu qaldamo naf dhaaxa lahayn ayaaba dib nimanka ahaa inay gotaa udhidaab xaqiiq waa inay dib gotaa ku dhidaab waa kaas oo balankaas balan socona ma waa lagu qatalmay wixii hadda iga dambeeya maqlaana waaba waxaa maalmihii u dambeeyey wilaayaadka islaamiga ah si dardar leh u soo gaarayay askarta ka soo goosanaysa safka dowladda federaalka kuwaas oo si kooxkoox ah u soo gaarayay wilaayaadka islaamiga ah ciidamada dowladda federaalk ayaa haweenay kala wareegay maqaayad ay ku leedahay magaalada muqdisho mubaarak cumar ayaa ka waramaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isa soo taraya cabashooyinka kasoo yeeraya qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ku aadan dhulboobka haweenay sheegtay in maqaaxi ay ku leedahay magaalada muqdisho ay xoog kaga saareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxayna maqaaxida ku leedahay degmada boondheere ee magaalada muqdisho taas oo ay kiro ahaan ugu jirtay iyadoona sheegtay in loo adeegsaday awood islamarkaana si qasabaa loogu saaray maqaaxida ay ku shaqaysanaysay waxayna intaasi ku dartay in raashiinka ay karisay ay ku khasaartay islamarkaana lasoo weeraray iyadoona kabar qabin waatan iyadoo ka hadlaysa arrimahaas nin amiin xasan cabdal dhahaya guryahan aha soo gato yiri caddeena nooma una keenin saaka waa la ii wacay waxaa la yidhi meeshaan ka bax kolley awood baa la ii sheegtay guriga ninkiis kale ilaa hadda guriga waa gatay mar inay wareeji imoo dhihin manaha ilaa waa soo gato hindig iyo qararaacay ciidana la ii keenay bis waa kaas handadaad saaka waxaa la dhahay afar laad sac gudood banay raashinkay waa kaas meesha daadsan raashinka waan iska daadiyey wixii meesha aan bisleyey anoo raashinka ibsilyahayn wixii dhan aan ii diyaargaro meesha laga saaray waa kaas muddooyinkii lasoo dhaafay caasimadda waxaa kusii xoogaysanaya dhulboobka ay geysanayaan madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo xilliyada qaar dhibaatooyin kula kacaya dadka ay dhulboobka ku hayaan shil geystay khasaare nafeed ayaa waxa uu ka dhacay ismaamulka dalka kenya warkaasi waxaa faahfaahinaya maxamed muudey wararka ka imaanaya kenya ayaa sheegaya in shil geystay khasaare nafeed uu ka dhacay ismaamul ka tirsan dalka kenya gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad rakaab ah islamarkaana u socday dalka uganda ayaa shil ku galay deegaan ka tirsan ismaamulka nakura ee kenya ugu ugu yaraan saddex ruux ayaa la xaqiijiyey in ay shilkani ku dhinteen dadka rakaabka ah ayaa doonayay in ay dalka uganda ugu qaybgalaan munaasabad aas ah oo halkaasi ka dhici lahayd balse daroowalka gaariga oo xakameyn waayey wadiista ayaa keentay in uu dhaco shilkani khasaaraha dhaliyey lixdan iyo saddex ruux ayaa saarnaa gaariga kuwaas oo qaarkood ay dhaawacyo soo gaareen lixdan iyo saddex ruux ayaa saarnaa gaariga kuwaas oo qaarkood ay dhaawacyo soo gaareen xaaladooda caafimaadna lala tacaalayo waxaa magaalada saako lagu soo gebagabeeyey olole wacyigelin diimeed ah oo ka socotay magaaladaas zakariye cumar ayaa ka waramaya xamle dacweydkan oo loogu magacdaray sabiilul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa maamulka degmada saako uu xamladan u soo gebagabeeyey boqolaal ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada saakow kuwaas oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona halkudhigga xamladan uu ahaa hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatih waxaana munaasabadda lagu soo gebagabeynayay xamladan lagu casuumay oo ka soo qaybgalay culummada iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horreyn sheekh fu'aad oo ka mid ahaa culummadii soo xaadiray madasha lagu soo gebagabeynayay xamladan dacwada ah ay ka faa'iidaysteen boqolaalka ka mid ah dadka ku dhaqan degmada saakow ayaa waxa uu dardaaranno muhiim ah u jeediyey bulshada ka faa'iidaysatay xamladan waxaan uga xamdinaynaa kulankan ballaaran iyo farxaddan iyo muslimiinta meesha isugu timid waxaan doonayaa laba kelmadood inaan muslimiinta u sheego awalan waxa weeyaan alsabru waathabaat in diinta ilaahay lagu sabro oo lagu sugnaado allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala am xasibtum an tadkhuluu اljannah walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam alsaabiriin allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna farayaa inaan diinka ilaahay u jihaadno gaalada la dagaalanno iyo murtadiinta sabar iyo habaadaan la nimaanno allahna wuxuu noo ballanqaaday adduunkana inuu tamkiin nagu siiyo
sidoo kale waxaa iyagana munaasabadan ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyagoona si weyn u soo dhoweeyey xamladan ay maamulka islaamiga ah ee degmada saakow u qabateen qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi islamarkaana bulshada la wadaagay waxyaabaha mamnuucaadka ah ee ka soo baxay maamulka islaamiga ah
inay ilaaha mahadlehe dadaalka dadaalka sii daraan intii hortaba dulmanaasi oo naftiyoo dulmiiday inama angataa digniin angata may digniin siin siin ahaa inta hadda ee sheegay waaskeen waasbiyay sheegay akhriyay waxaan idin sheegayaa mamnuucaadka taleefanada waaweyn ee oo la salaaxo waa mamnuuc internetka waa mamnuuc lama ogolo inkastoon meeshaan laga arkin laakiin meelaha qaar haddii la tago telefoon dadkaas wuu geli karaa isagana waa mamnuuc muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan isagana waa mamnuuc waa mamnuucaadka oo la mamnuucay waay maraq digaagga sidoo kale isaga horena waa loo mamnuucay hadda lama arkan waxyaaba dharka leebiska ah ee wiilasha ku dheggan ama waxyaabaha xun ku qor yihiin iyagana waa mamnuuc waxyaaba mamnuucaadka ka mid tahay xamladan loogu magacdaray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxa ay si dardar leh uga socotaa deegaanada iyo degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi waxaana xamladan ay bulshada ku qaadanayaan mawaadiic kala duwan oo muhiim ah maleeshiyaadka ee somalilan xabashadii ugu geysay inay usoo tababaraan ayaa ku cataabay in hantidooda laga soo furtay kadibna si xun loo jirdilay amuuraha ku aadan warkaasi muxsin xasan ayaa soo gudbinaya dhowaan maamulka la magacbaxay somalilan ee uu hogaamiye muuse biixi cabdi ayaa ciidamo soomaali ah islamarkaana gaaraya laba kun iyo shan boqol oo askari u diray dalka ethoobiya iyadoona ujeedadu tahay in xabashida ethoobiya ay soo tababarto ciidankaasi hoostaga maamulka somalilan oo si weyn oogu daaban ethoobiya wararka ka imaanaya ciidamadii halkaasi la geeyey ayaa sheegaya in askartan ka socotay somalilan ay xabashida kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan iyo xadgudubyo xooggan iyadoona ay qaar ka mid ah askartaasi dib usoo laabteen tiro toddobaatan askari ah ayaa dib loogu soo celiyey dhulka ay ka arrimiso somalilan waxa ayna askartan qaarkood oo warbaahinta la hadlay tibaaxeen in ay la kulmeen jirdil iyo xadgudubyo ay u geysanayeen askarta itoobiyaanka ah ee macallimiinta u ahayd dhanka kalena loo geystay boob dhaqaale oo laga soo reebtay moobeeladoodii iyo agabkii ay wateen halkaasaa baabuurna kaga qaaday waxaana la geeyey etoobiya dugsiga la dhaho huurso baana loo geeyey waxaana loo geeyey labadeedii kuna ciidanka ahaa iyo barhkii waxaa loo geeyey xabashi markii dugsiga huursaan tagnay ayaana ku wareejiyey xabashii xabashidii waxay bilaabeen inay dhibi nala dhacaan na jurdilaan se nagu tuuraan seelo xagga hoose uqodan siddeetan kilomitir oo lagugu qafilayo oo marka dambena lagugu ilaabayo waxa weeyaan qaar baa ay madaxa kala dhaceen qaaro qaarkood ayaa sidoo kale sheegay in ay lug kaga soo baxeen ethoobiya kadib markii qaab foolxun loola dhaqmay saraakiisha etoobiyaanka ah ayayna sheegeen inay rasaas ooda oga qaadeen waxa weeyaan yaan maalmaha ka mida ciidanka qaranku xabaday ku fureen xabadii ay ku fureen dhulka u raaciyaan ilaahay waxba qaar kuma dhifan ee dhabiyaa dhabiyaha ku xigay dhabiyaa la dhaceen si kastaba ha ahaatee maamulada ka dhisan soomaaliya ee ku daaban shisheeyaha ayaa ka midaysan in dhallinyarta soomaaliyeed loo gacangeliyo dowlado shisheeye islamarkaana ku sameynaya waxa ay doonaan iyaga oo ku andacoonaya in ay tababarayaan aqoon-yahanada ayaana isweydiinaya su-aal mixwari ah taasi oo ah ciidan lagu soo tababaray dal shisheeye inta ay tayadiisa gaarsiisan tahay iyo sida looga dhaadhicin karo macalinkaagii ayaa cadow ku ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay waddanka jabaan dhulgariir oo cabirkiisu yahay lix dhibic sagaal ayaa ku dhuftay xeebaha dalka jabaan iyadoo la filayo inuu gaaro gobolka koonfurta dalka ku yaala bariga aasiya wararka ka imaanaya waddankaas ayaa sheegaya in dhulgariirkan uu khasaaro geystay balse weli ma jirto tirakoob rasmi ah walow meesha uu ku dhuftay ay yihiin xeebaha bulshada waddankaas ayaa waxaa soo wajahay qalqal xoogan waxaana la hakiyey in badan shaqooyinka warshadaha guud ahaana warkii alfurqaan waa nageynta